Also heard French Montana and Sway Lee Unforgettable. My name is Nikki Strong. You can reach me on Facebook, Twitter, and Instagram at I am Nikki Strong, I A M N I K K I S T R O N G. And this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah shan iyo tobanka bisha julaay ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyaro maanta waxaa idila socodsiinaya anigu ah xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada barta cilmiga badda ee jaamacadaha magaalada muqdisho inteena badan waxaa baranay theoryaan baranay marka haddii la dhaho markii farsamo gacan ay imaato waxaan tegi jirnay kabaanadaan tegi jirnay dadka naga horeeyey odayaashii oo u galay badda aqoon ma u galin laakiin xoogay u galeen annakii aqoontii waa heenaa laakiin farsamadii ma heeno waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan qaab nooah ayay dharka u naqshadayaan dhallinyarada xirfadda harqaanka uga shaqaysta magaalada nairobi waraysi ayaan idinka haynaa kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn maankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee i raadiya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan dhegaystaal idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa salaasadii shalay saxeexay xeer uu koongareeska maraykanku ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socday oo ay dowladda maraykanku tallaabo uga qaadayso shiinaha kadib markii dowladda shiinuhu dhowaan ay dhaqangeliyeen sharci ka dhan ah amniga oo ay ku soo rogtay hong kong sharcigan oo ka soo baxay koongareeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda shiinaha ee fuliyey xeerkii amniga qaranka ee xasaanada dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka hong kong amarka madaxweyne ee uu madaxweyne trump uu soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda shiinaha oo iyadu uu ku tilmaamay in ay ku kacday dulmi ka dhan ah hong kong amarka uu saxey madaxweyne trump ayaa soo gabagabayn doonaa heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ah dowladda maraykanku ay ula geli jirtay hong kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee ay hong kong ka heli jirtay dowladda maraykanka muddo sannada ah
sawirro uu qaaday dayaxgacmeed laga leeyahay yurub ayaa muujiyey wax u eg in etoobiya ay bilowday buuxinta biyo-xireenka muran ka badan dhaliyey ee ay ka dhistay webiga niil etoobiya ayaa beenisay arrintaas hase yeeshee waxay ku adkaysatay in buuxinta biyo-xireenka ay bilaabi doonto dhammaadka bishan julaay sawiradan ayaa horin karaya khilaafka u dhexeeya etoobiya masar iyo suudaan oo wadahadallo adag waayadan dambe ka lahaa biyo-xireenka ay ka dhistay etoobiya webiga niil waaliya davison oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka ayaa wakaalada wararka f b u sheegtay in biyaha uu soo sawiray dayaxgacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karayso natiijo ka dhalatay xilli roobaadka etoobiya masar iyo suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo-xireenkaasi uu aada u yareeyo qulqulka biyaha webiga niil oo ay ku tiirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a soomaaliya ayaa ah dalka ugu xeebta dheer qaaradda afrika labada bad ee dalka ee kale ah badweynta indiya iyo badda cas ayay khubaradu sheegaan inay aad uga buuxaan khayraad kaafi karaya dadka soomaaliyeed iyadoo ay sidaasi jirto ayaa waxaa soddonkii sane ee lasoo dhaafay yaraa ardayda barata culuumta la xiriirta badda hase yeeshee waxaa dhowaan soo badanayay arday xiisaysa barashada cilmiga badda warbixin arrintan ku saabsan muqdisho waxaa kasoo diray cabdulqaadir okey sanadihii ugu dambeeyey ardayda ka soo qalin jibisay jaamacadaha waxay u badnaayeen kuliyadaha siyaasadda iyo caafimaadka waxaa aad u yaraa kuliyadaha waxsoo saarka soomaaliya lala xiriiriyo sida barashada cilmiga beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waxaase jira dhallinyaro badanoo hadda fahamkooda arrintaasi ka duway oo barta culumtaas markii hore dadku aysan u badnayn mid ka mid a dhallinyarada hadda ka qalin jibiyay jaamacadaha ku yaal muqdisho gaar ahaanna culumta badda ayaa weydiiyey waxa ku dhaliyay arrintan iyo wuxuu ku doortay
run ahaantii magacayga waa saalax cabdulaahi maxamed waxaana ka qalin jibiyey jaamacadda city university waxaan ahay bajtree sababta aan ku doortay maadadan waxay ahayd baahi ka jirto waddanka horena aan arday gaab badan oo jiray ma jirin tan iyo ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo koodii ka dambe wax bartay kuliyadda marka saas darteeda ayadoo fursadaha jira awgeeda kalluumaysi hadday ahaa lahayd maraakiibtii hadday ahaa lahayd dhammaan
soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dowladaha ilaahay ugu deeqay bad qaybteedu aad u dheer tahay khayraad ayaana dhex yaalla waa mid ka mida sababaha u doorta u ii sheega saalax waxaanse weydiiyey marka ay timaado ka faa'iidaysiga khayraadka badda waxa ugu horreeya u soo sawirmaya run ahaantii horta khayraadka badda markii la dhaho waxaa loo kala saaraa labo mid nool iyo midaan nooleenba midka nool waxaa ka mid ah haddii ahaa lahayd kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo dhirta ku dhex taala badda gudaheeda midka aan nooleyn markaan u imaano waxaawaay gaaska hadday ahaa lahayd saliidi hadday ahaa lahayd dhammaan waxyaabihii dhanna baddeena way leedahay marka waxaa rabaa hadduu ilaahayna gaarsiiyo inaan ku dhiirigeliyo ardada iga dambeys ardada iga dambeyso baran doonta maadadan iyo iyo iyo iyo sababta ani aa u doortan waxay tahay in aan haldoor u naqdo inta iga dambeysa
dhallinyarada barata siyaasadda caafimaadka iyo kuliyadaha kale waxay ku doodaan in kuliyada wax soo saarka ay yihiin kuwa u baahan shaqo gacanta la xiriirta waxaan weydiiyey markay timaado fursadaha lagu shaqaystee kalluumaysi caqabadaha iman kara caqabadaha ma dhabo mana yara wallaahi maanta haddii la fiiriyo gacanta haddii la dhaho fursadihii way yaryihiin anaka inteena badan waxaa baranay theoryaan baranay marka haddii la dhaho markii farsamo gacan ay imaato waxaan tegi jirnay kabaanadaan tegi jirnay dadka naga horeeyay odayaashii oo oo ka ka u galay badda aqoon ma u galin laakiin xoogay u galeen anaka aqoontii waa heenaa laakiin farsamadii ma heeno farsamadii inaan barano oo xooga saarno aan rajaynaynaa inta hadda farsamada taqaanana sida wax loo qoro aan barno iyo iyo iyo jihooyinkii waxyaabihii kale dhan inaan barno aan ku dadaalaynaa insha allah
hay-adaha taageera wax soo saarka gaar ahaanna kalluumaysiga ayaa ku caawiyey mid ka mid a jaamacadaha ku yaalla muqdisho gaar ahaanna kalluumaysatada in la siiyo agabka wax soo saar ee culumta badda la xiriirta marka yaadin taageeray run ahaantii dhowr seminaar aan ka qayb galay oo faw qabataa jirto faw inta badan faw ayaa xooga saarto tan kalena jaamacadda dooman way leedahay sida loo wado iyo iyo aan ku baranay arday naga mid ana dhowr habeen ay badda galeen oo sida loo soo kalluumaysto hadda xooga waxaa la saaraaba qaabkan la dhahayo longlineka fiilooyinka badda la daadiyo sababta loo sameeyana taas waxay tahay waxaa jiro jariifyo iyo iyo iyo shabaagaa jirto wax alaal wixii rabo ay soo galayaan shabaagtan waqti dheeree meesha ku jiree xoolihii kalluunkii meesha soo galana wuu dhimanayaa marka si looga baaqsado kalluunka haddii oo birtaas galo waxaa fududaanayso in in laga soo saaro marka waxay dhiirigelinayaan faawo qaabkii longlineka si looga baaqsado jariifka iyo inuu saameeyo badda hoosteeda waxyaabaha ku jiro taas darteeda
saalax ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in markii uu dooranayay kuliyaddan ay la yaabanaayeen saaxiibadiisa aadka ugu dhow iyo qaar ka mida qoyskiisa balse dadaal dheer kadib hadda waxay arkaan in soomaaliya u waacan doonto dhanka wax soo saarka fursadduna ay wanaagsan tahay
run ahaantii dadka waxay dhihi jireen xaggee ka shaqaynaysaa markaa kuliyaddan dhammaysid iyo su-aalo badanaa la isweydiinayay ani marka warkooda ma dhegaysanaynin waxa ugu weyn aa u jeeda waxay ahayd mustaqbalka fursadaha yaali doono iyo waxyaabaha la qaban doono iyo dadka u baahan lembaddeena waxaawaay saddex kun saddex boqol iyo soddon iyo afar iyo saddex kun soddon saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitr waaye marka maadaama ay dadkii ay yaryihiin xeebtina ay dheer tahay bid ahaan iyo beri ahaanna waddankeena waxaa badan oo weyn badda run ahaantii waxaa aniga ay igu dhiirigeliyay mar walbana waxay tahay in aan aan aan xoogga saaro dadkii oo aqoontii baddana aan xoogga saaro inta baranaysana aan dhiirigeliyo marka waxaa waaye warkoodaba aniga dhig um- jalaqa uma siinayn hadda lix bilood banaanka waa joogaa saasay tahay wax shaqaa ma qabanin laakiin rajadeeda hadda way fiican tahay sanad walba jaamacadaha ku yaala soomaaliya waxaa ka soo baxa kumanaan arday waxaase safka hore kan dhexaya kan dambaba fadhiya dhallinyaro ka qalin jabinaysa culumta siyaasadda caafimaadka iyo kuliyada kale waa bilow wanaagsan marka loo eego in dhallinyaradu hadda ay fahmaan kuliyadaha wax soo saarka leh ee soomaaliya sida kuliyadaha muhiimka u ah inay hadda wax ku bartaan cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho cabdulqaadir oke aad buu mahadsan yahay markan dhinacii heesaha aynu jaleecno kusoo dhowaada heestan
mankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya yartumaa ku rabe raadi jiray radkeediba racdada sadhexe ku rafadutee ila raadiya war yarta raadiya hoy hoy hoy yarta raadiya yartumaa ku rabe raadi jiray radkeediba racdada sadhexe ku rafadutee ila raadiya war yarta raadiya war yarta raadiya ma rumaysan karayo ralli ayaara ka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxay oo roobkii helay armay rabaska tahay reer samaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa ma rumaysan karayo ralli ayaara ka soonto rogihii cilmiga awdal bay rabtee ila raadiya raasiya qorraxay oo roobkii helay armay rabaska tahay reer samaysatoy raaxada ladaa raaxada ladaa mid kasta harabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya mid kasta harabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya
So sorry to wow, I just kidding. You.
rugaheda laasqoray dadqabow armayre rucumirataa reer baa u yaalle jabuuti ka raadiya waryarta raadiya rugaheda laasqoray dadqabow armaye rucumirataa reer baa u yaalle jabuuti ka raadiya waryarta raadiya runaha qardha iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya yarta raadiya waryarta raadiya runahan qardha iyo bosaasi rabte iga raadiya rugaha wajeer rasamaal muqdisho iga raadiya waryarta raadiya waryarta raadiya soonto rugii abniga iyo kismaya rabtee ila raadiya raasiya qoraxa iyo roobkii helay armay ramaskaa tahay reer samaysatooy raaxada ladaa raaxada ladaa ma rumaysan karayo ralliya ayaara ka soonto rugii amniga iyo kismaya rabtee ila raadiya raasiya qoraxa iyo roobkii helay armay ramaskaa tahay reer samaysatooy raaxada ladaa raaxada ladaa nin kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya
aan intaasi ku dhahno heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka suldaan sinar magaalada nairobi waxaa ku soo badanaya dhallinyarada soo baratay xeefadda harqaanka qaarkood ayaa sameeya dhar heerkoodu uu aada u sarreeyo dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah maxamed bade cabdulaahi ganacsigiisa dharka ayuu uga waramay khadar maxamuud xareed oo nairobi jooga waxaan ahay handise mise farsamo yaqaan saa u taqaanid tulaha dharka ragga sida suduudka inta badan aan u talno caruusyada iyo dadka ku labisa suduudka marka ma iskuul baa loo aadaa oo jaamacad baa looga soo baxaa mise waa xirfad oo eh, dadku ay si sahlan ku bartaan Eh, run ahaantii iskuulna waa loo aadaa aniga iskuul uma aadin eh, wax aan jeclahay waa mise passion aan u leeyahay Eh, hadda waxa aan sameynahay iyo waxaan soo bartay run ahaantii aad u kala foyiin fiildka aan soo bartay ayaa waxay tahay caafimaad mise waxaan soo bartay environmental health haddana waxaan aad iyo aad uga helay passion mise aad u jeclaaday eh, labiska iyo dharka la sameynayo Eh, sida awgeed ayaan eh, ugu biiray mise baahida ka jirta awgeed markaan arkay eh, dhanka eh, labiska ayaan eh, go-aan qaatay inaan sameeyo labiska marka eh, ma ragga kaliya ayaad u samaysaan labiska ay u baahan yihiin mise dumarka xitaa waa ku jiraan Eh, run ahaantii waxaan eh, u sameynaa inta badan ragga Eh, balse waxaa jir dhar aan u sameeyay dumarka hataa oo waafaqsanaa eh, dharka casriga labiska adduunka laga xirto iyo hidda dhaqanka soomaalida ee qaasku leedahay Eh, run ahaantii dadkan aad iyo aad ay u jeclaadeen balse waxa hadda aan sameeyo inta badan waxaan u sameeyaa waa ragga oo keliya marka eh, ka waran marka eh, en, dharkan aad dadka u samaynaysid eh, sida waxaad ii muuqda suudharka kaleeto iyo saraawiisha iyo xaggeed ka keentaa dharkan
Eh, run ahaantii dharkan eh, wadamo eh, fara badan kala duwan ay noo kala yimaadaan Eh, materialka wuxuu nooga badan inta badan turkiga ayuu nooga yimaadaa balse sida china iyo bangladesh iyo india taa wuu nooga yimaadaa balse bar- dharka badankooda mise materialka aan toolna wuxuu nooga yimaadaa turkiga ilaa goormaan soo waday maxmed shaqadan Eh, muddo dhowr sana ayaa hadda ku jiraa balse shaqo ahaan hadda sanadkan waa sanadkii labaad aan eh, shaqadan ku jiro mise physical aan u qabanayo balse eh, xirfad ilaa dhowr sana ayaan u leeyahay sababtoo ah waxaan soo sameynayay eh, modelinka iyo actingka ayaan waagii jaamacadda aan dhiganaya ayaan sameynayay marka anigoo aqoon badan u leh mise waxyaalo badan ka og eh, ayaan eh, soo galay mise aan u bilaabay inaan u sameeyo physical ahaan marka dadka kaa iibsada ma madaxda iyo yaa u badan ma- Eh, runtii bulshada dhammaan way way naga iibsataa Eh, u badan yihiin eh, fanaaniinta madaxda balse kuma kooban intaa oo keliya hataa waxaan u sameynaa eh, kambaniyada kala duwan ayaan dharkooda u design garaynaa mise hoteelada xataa diyaarado waxaa jira aan u sameynay oo dharkooda aan eh, u design garaynay marka kuma eko shakhsiyaad balse kambaniyada taa waan u sameynaa suuqa ka waran waayadan waxaa laleeyahay dhaqaalihii hoos buu u dhacay oo corona jira suuqa dhaqaalaha waa sidee niihow eh, nin kastas okay suuq horta s- sida jirta waxay tahay adduunka waa isku wada xiran yahay Eh, cudurkan covid 19ka dhammaan adduunyanaha ayuu wada saameeyey dhaqaaliyan hoos ayuu wada dhigay balse waxay sidaa tahay markii irid ay xirmata irid kale ayaa dabcan furmo dadka eh, aysan u jeedin intooda badan aniga ahaan dadkii suudka muddo shan shan bilood lama xirnayn balse waxaan sameynayay oo aan dadka u sameynayay maasaska afka lagu xirto oo brand galaysan ayaan kambaniyada iyo shakhsiyad kasta oo baahda aan u sameynayay Eh, ay- oo aan ku dabooleynay baahida kirada iyo bilkan oo laga baahan yahay marka ma adaa tolo oo markaad halkan dadkii ku diyaariso ma adigaa tolo iyo dharkii mise dad kaleeto shaqaalo kula shaqeeyaa jira
rag afar gaarayo ayaa ayaan shaqogeliyey oo ii shaqeeyaan aniga waxaan sameeyaa dharka waan jaraa mise waan design gareeyaa designkii waan markaa u sawiraa waan u geeyaa marka ayagii baa dharka isku tolo isku hagaajiyo kadib ayaa suudkiisi mise maradiisaa kusoo baxaysaa nin dhallinyaro ayaa tahay marka ma ganacsigan adiga ayaa abuurtay mise waxaa jira dad kaleeto oo qoyska oo gacan ku siinaya markii hore aad bilaabeysay shaqadan run ahaantii nin keligiis horta wax samayn kara ma lahan semberi nin keligiis wax samaysta ma lahan ingiriiska wuxuu dhahaa no one does alone balse shaqadan aniga ayaa abuuray aniga ayaa ilaa hoos kusoo bilaabay balse ducada waalid iyo taageera saaxiib iyo walaal ayaan maanta meesha aan joogo aan kusoo gaaray oo aad iyo aad aan uga mahad celinaya dhammaantood hadda ka waran suuqa maxamed sida wax lagaga iibsadaa
runtii dowladda hadda aan dowladda dalka ka jirto markii dib u furtay socodkii waxaa moodaa in dadkii dhaaqi iyo wixii uu dib usoo laabtay oo dadkii labiskii wixii dib noola weydiinayo caruusidii wixii dib laisku fasaxay marka waxaa moodaa inay hadda dib usoo bilaawanayso dhaaqii shaqadii runtii maasha allah kaasi waxa uu ahaa maxamed baden cabdulaahi oo u waramayey khadar maxamuud xareed oo ku sugan nairobi markanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub ayaa caawa iyo habeen dambe la ciyaari doonaa haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee kubadda cagta kooxda chelsea ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay gool iyo waxba uga badisay kooxda norwich city ee ka tirsan isla horyaalkaasi kooxda chelsea oo toddobaadkii lasoo dhaafay guuldaro kala kulantay kooxda shivil united ayaa dib ugu soo laabatay wadada guusha iyadoo sii xajisatay booskeedii kaalinta saddexaad oo ay kala baxday kooxda lester city oo kulamadii lasoo dhaafay uu xaalka ku xumaa kulamada kale ee caawa la ciyaarayo ee horyaalka ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah kulanka u dhexeeya kooxaha banley iyo wolfis manchester cityna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda a f c barnemouth newcastle united waxa ay la ciyaaraysaa kooxda tottenham kulanka ugu adag ee toddobaadkana waa kan u dhexeeya kooxaha arsenal iyo liverpool kooxda liverpool oo soddon sannadood kadib ku guulaysanaysa horyaalka ingiriiska ayaa waxa ay la ciyaaraysaa kooxda arsenal oo ay marti u noqon doonta kooxda arsenal ee kubadda cagta ayaa ku jirta kaalinta sagaalaad ee kala horeynta horyaalka ingiriiska waana mid ka mida waayaheedii ugu xumaa ee soo mara labadan kooxood ayaa waxa ay ka mid yihiin kooxaha ugu taageeraha badan ee ka ciyaara horyaalka ingiriiska kulamada kale ee habeen dambe dhacaya ee horyaalka ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah kulanka u dhexeeya kooxaha everton iyo astonvilla leicester city iyo sheffield united crystal palace iyo manchester united southampton iyo braton albion horyaalka ingiriiska ayaa sanadkan waxaa ku guulaysatay kooxda liverpool waxaana loo malaynayaa in sanadkan ay xagga hoose u laaban doonaan kooxaha norwich astonvilla iyo a f c barnemouth dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sira-aga ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kooxda atlanta oo kulankeeda xalay ciyaartay ay lix iyo labo uga badisay kooxda breshiya kulamada caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah midka u dhexeeya kooxaha ac milan iyo barma bolonya waxa ay soo dhoweyn doontaa napoli samdoria iyo kalyari ayaa wada ciyaari doona leje iyo fiorentina ayaa ballansan roma waxa ay soo dhoweynaysaa verona sisolo waxa ay la ciyaaraysaa kooxda horyaalka sanadihii dambe iska yeelatay ee yuventus lazio iyo danezana waxay ciyaari doonaan kulanka ugu dambeeya horyaalka talyaaniga ayaa kooxda juventus waxa ay ku hogaaminaysaa shan iyo toddobaatan dhibcood kaalinta labaad ayaa waxaa ku jirta kooxda atlanta oo boorka ku qarisay kooxaha inter milan iyo lazio oo ay kala soo baxday boosaskaasi dhinaca iyo horyaalka sbain ee kubadda cagtana kulamada toddobiy soddonaad ee horyaalkaasi la liiga ayaa habeen dambe la wada ciyaari doonaa iyadoo kooxaha ay isku arki doonaan sida tan eber ayaa waxa ay soo dhoweynaysaa real villadolid atlantic bilbow waxa ay martigelinaysaa laganes barcelona iyo osasuna ayaa wada ciyaari doona saltavigo iyo levante ayaa wada ciyaari doona getaf waxa ay garoonkeeda kusoo dhaweyneysaa atletico madrid real mayorka iyo granada ayaa wada ciyaari doona real batis iyo deportivo alves ayaa wada ciyaari doona real madrid waxa ay la ciyaari doontaa villareal real sociedadna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda sevilla valencia iyo sbanyolna way wada ciyaari doonaan kulamada toddobiyo soddonaad iyo siddeed iyo soddonaad ee horyaalka laliga ayaa hal mar la wada ciyaari doonaa taas oo loogu gol leeyahay in kooxaha aysan natiijooyinkooda kala ogaanin wararkeena iyo cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno heeskan ay noogu luqeynayaan fanaaniinta axmed arshe iyo misxiis milkiya sharafiyo mamuuska la dhaa ragaba miisaanka wada mudatee hortayda ka muuqo amoodka horti
midabka dhaladkeeye marinka xigiyo muuqiyo quruxda mankayga xageeye muftaaxa xaskayga mas-uulka ahaw
milkiya sharafiyo mamuuska la dhaa ragaba miisaanka wada mudatee hortayda ka muuqo amoodka horti
haddaad maqan tahay ma maarmi karo maalintu sannaday mar way la tiye mankii aubaxiyo aubaxiyo gudoon midhahani mankii aubaxiyo gudoon midhahani
eeguhuma maqlaan marleeya codkale kursoor muuxibada qalbiga muuhasho mamnuuca ragi weynba kamaan
haddaad maqan tahay ma maarmi karo maalintu sannaday heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii duurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo waa aniguaa jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan oo idin leh nabadgelyo
mankii aubaxiyo gudoon midhahani
eeguhuma maqlaan marleeya codkale kursoor muuxibada qalbiga muuhasho mamnuuca ragi weynba kamaan
bidixdu midigtay bidixdu midigtay macaynu tahay haddaanan marwooy mudnaanta ku sii jacaylka magtiisa dulsaar dulsaaru madaxayga jacaylka magtiisa dulsaar dulsaar madaxayga
noloshu midowgay midowgay macaan ku taho jacayl amadiyahi ma midha dhalay gashaada mulkide oo muuji xaqdhow gashaada mulkide oo muuji xaqdhow
bidixdu midigtay bidixdu midigtay macaynu tahay haddaanan marwooy mudnaanta ku sii jacaylka magtiisa dulsaar dulsaar madaxayga jacaylka magtiisa dulsaar dulsaar madaxayga
kashada mulkidee